madaxweynihii hore wuxuu u muujiyey inuunan inuu banneeyo villa soomaaliya uunan diyaar u ahayn kacdoon yaan la samayninna wuxuu uga jeediyaa kacdoon ha la sameeyo si dhibaatadu ay u dhacdo oo markaasi uu dagaal dagaal ayuu iclaamiyey marka taasina waxay ka dhigan tahay doorasha dhici mayso meeshana bannay maayo ee aniga yaan hawa hawale iyay hawa idinka gelin inaad inaad isbeddel uu dhacayo iyay hawa idinka gelin oo dadban oo sarbeeban oo muuqata waaye marka taasina ma dhacayso wixii mas-uuliyad daraa oo ka yimaadana haddee isaga hadda ugu baaqa shacabka marka dareensiiyey inay tahay inuuna meesha bannay yihiin marka khasab wuxuu kaga dhiga marka shacabkii ewelba arrinta ka yaabanay doorashada sida uu is hor istaagay inuu marka uu uga jeediyo kacdoon sidii milatarigii soomaaliya dawladii milatariga ahayd sideed ayaan kacdoon la samaynin waxay ka dhigan tahay dagaal sokeeye in laygaga qaado maahane si kale meesha ku wareeji maayoay ka dhigan taha marka mas-uuliyaddaasna asigay ay hadda wixii ka dambaysa saaran taha